arday baratay akhriska iyo qoraalka luuqadda carabiga islamarkaana ka aflaxday macadka xufaadul qur'aan ayaa munaasabad qalinjibin ah lagu qabtay magaalada muqdisho munaasabadan lagu maamuusayay ardaydan ayaa waxaa kasoo qeyb galay maamulka maxadka waalidiin macalimiin iyo ardayda loo qabtay munaasabadda maamulaha macadka xifaadul qur'aan sheekh mustafa beyow cabdi ayaa ka warbixiyay ujeedka loo qabtay munaasabadda macadki waxaa la aasaasay sanadkii aan soo dhaafnay dii bishiisii sideedaad aa la aasaasay ilaa hadda muddo wuxuu furan yahay toban bulood ku dhawaad ah ardaydan aad u jeedaan maanta ee aan soo bandhignay ma aha kuwa lagu ballaabi ma aha oo bishii sideedna masaqaalaada imaadeen hataa macadkan ardaydan badankooda hadda u jeedaan waxaa la bilaabay shaqadoodii bish sanadkan cusub dhexdiis meesha waxaa ka dareemi kartaa markan inay jiraan dadaalo badan ama juhd badan ee macad ka bixinayo iyo macalimiintiisu hadal hilmaan kum jiro waxaan u maxadilinaya macalimiintii ayagan ila shaqeeyeen ma aha wax kaligii aan soo qabtay shaqadan aad u jeediin quruxda badan macalimiinta ayaga waxaan u maxadilinaya qaar ka mid ah marti sharafta kasoo qayb gashay munaasabadda ayaa bogaadiyey musdaf iyo antibaadiye maragta nkaalmayaas yaa mahadnagaan insha allah ilaahay idino eeda amaadsan ilaahay raxmaanka ajar taba allah siin ku siiyo eedi eedaa badee maragta horta qalbogaan anfaylaahay haddana geeka yaqiintii harani lankii tanka farahu waaye wala isku faraa anama ishi insha allahu tacaala ardaydana dadaalan qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala kuwa badiyak oo ilaahay inka nasiibay diinta qaada allahana daro
aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa ardayda hooyooyinka sida ay usoo tarbiyeen ilmaha ee usoo akhlaaqeeyeen labiskooda iyo nadaafadooda ugusoo dadaaleen dufcadan waa dufcadii koowaad ee ka aflaxdo maxadka xufaadul qur'aan tan iyo markii la asaasay